geedaha u jifla ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay cabaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaa leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeena waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiy sida aad mas-uuliyadda u qaadantay waana mahadsanta dariiqdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa ay waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay cabaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaa leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeena waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiy sida aad mas-uuliyadda u qaadantay waana mahadsanta dariiqdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa ay waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay cabaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaa leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeena waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiy sida aad mas-uuliyadda u qaadantay waana mahadsanta dariiqdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa ay waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay cabaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaa leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeena waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiy sida aad mas-uuliyadda u qaadantay waana mahadsanta dariiqdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa ay waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay cabaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaa leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeena waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiy sida aad mas-uuliyadda u qaadantay waana mahadsanta dariiqdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa ay waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay cabaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaa leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeena waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiy sida aad mas-uuliyadda u qaadantay waana mahadsanta dariiqdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa ay waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay cabaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaa leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeena waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiy sida aad mas-uuliyadda u qaadantay waana mahadsanta dariiqdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa ay waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay cabaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaa leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeena waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiy sida aad mas-uuliyadda u qaadantay waana mahadsanta dariiqdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa ay waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay cabaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaa leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeena waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiy sida aad mas-uuliyadda u qaadantay waana mahadsanta dariiqdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa ay waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay cabaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaan leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeyn waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin sida aad mas-uuliyadda u qaadatay waana mahadsanta taariikhdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa iyo waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odayaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay abaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaan leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeyn waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin sida aad mas-uuliyadda u qaadatay waana mahadsanta taariikhdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa iyo waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odayaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay abaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaan leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeyn waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin sida aad mas-uuliyadda u qaadatay waana mahadsanta taariikhdooda ay xusi doonta iyo haliyeeyo u kacay bulshada galmudug in waddadaas ay u diyaargarooben waxaan kugu xaqiijinayaa dadka odayaasha ah ee waxgaradka ah oo sideetan jir ilaa iyo waxa ka hooseeya ayaa isugu tegay oo jidka banaankiisa jiifanaya odayaha u jiifanaya ayagoo wuxuu cunaan iyo waxay abaan aan weyn wax shaqaala wax dhaqaalaana aan ku helayn laakiin si samafala iyo tabarucaad marka waxaan leeyahay lagu dayda gob ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer galmudug xeerar hobeyn waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin sida aad mas-uuliyadda u qaadatay waana mahadsanta